bismillahi raxmaan raxiim waraysigan waxaa noogu marti ah gudoomiyaha hay-adda kahortaga masubooyinka dabiiciga ah ee narad profesor maxamed muuse cawaale oonu doonayno inaanu kaga xog wareysano hay-adan iyo howlqabadkeeda ugu horeyn su-aasha ugu horeysan doonayo inaan ku weydiiyo mudane gudoomiye waxay tahay bal nooga waran horta taariikhdaada oo kooban iyo shaqadan aad maanta haysid xiriirka ay la leedahay xirfadaada aqoonnimo
horta marka ugu horeysa aad baan kugu mahadnaqaya dee un ninka argan dhalinyarada i yimi raba inu dee wareysto waa wax wanaagsan horta marka ugu horeysa dee anigu iskuuladii dee sheekh iyo dhulkii baan ka soo baxnay markii dambena debadahaanu qabanay anigu debadaha jaamacaadkii soomaalida maan gelin laakiin nasiib waxaan ku lahaa intaan imtixaana u fadhiistaba ayaa lay diray debadda dabeedna jaamacada iga hore wuxuu ahaa oo horreeyey wuxuu noqday suudaan forestry school suudaan la yidhaha oo dhirta ah dabeedna waxaa markii dambe waxaa lay diray muxuu ahaa jeb maxay ahayd qoladan maxay ahayd beirut america university beirut jaamacadda maraykanka iyo kolka halkaa dhamaysteen arizona lay diro maraykanan mid kalena waxaan waxaan dabeedna lay diray wax weeye kol intaan dhamaysan in dowlad shaqaynayana waxaan tegay australia jaamacad la yidhaha maxay ahayd university of brisbane meel la yidhaha waxaa la yidhahaa brisbane oo caasimada ah maxay ahayd caasimadaha koonaha ee australia dabeedna intayda badan dabeedna waan shaqaynayay wadankan dhacnu meel lakaman qaban waan shaqaynayay shaqadii horena waa xamari waan joogay ilaa kismaayo ilaa ilaa seela waan ka shaqeeyey dabeedna experience badan ayaan yeeshay experience waa alla yeeshay laakiin dee waa shaqana w markaa shaqana waan hayne waxna waxna waan tiragaraynaynay sidiina shaqadii shaqo ku saabsan geedaha nabaadguurka dhibaatooyinka dabiiciga timaada maxaa dhahaa sida dhulkii nabadii loogu soo celiyo dhowr goor baan isku dayno beri quit fund baan projectkan madax ka ahaa ayay ahayd inaanu dhulka bal caws iyo geedo kale dibadaanu ka keen ku beerno wadamada xoolihii iyo dadkii iyo iyo dhulkiiba la waftiyo oo dadku ay ogaadaan in xoolahan wax loo beero waxay cunaan loo beero lano dhulka ugu nabaadgulo geeduna ka baabaan kolka intaas waxaasan ka shaqaynayay kolka buuraha gacanlibaxa ilaa calmaduna ka soo shaqeeyey waa lugeeyey dhulka waa lugey jirnay anako dee dabeedna ilaa imika waa taas waan fadhiya haatan odaybaan oo maxaa in dowla shaqaynayay waxaan umalayna inaan waqtigu gaadhay laakiin waa waa aad iyo aad baan u caafimaad qaba waana wanaagsanahay waxal alle wixii aan qaban karana ilaa inta yar ay hadhay ha qabanaya haddaan shaqada haya iyo haddaan hayn midaba su-aasha kalen doonina weydiye waxay tahay hay-adana madaxda ka tahay goorma ayaa dhidibada loo taagay hay-adda waxaa loo taagay waxaa loo taagay laba kun iyo afartii dabeedna markii ugu horreysay waxaanu hay-adda loo sameeyey waatii abaarayna heleen dhowr goorba abaaro xumayna heleen waxayna helay daadadiina wada jiidhay waxayna helay waxyaabo badan oo marmarka qaar waa ayax ayax xitaa yimaada isaga maantaba u yimi ayaxi kolkaa waxa weeye waxa markii lasa garto layidhi adduunkiina imika waad ogto dhibaatooyinka dabiiciga iyo iyo oo ugu wacan tahay waxaa la yidhaha climatecal change isbedelka cimilada u keentay maanta waad ogto dhulkii abaarta ahaa jiray ama beeru ka bixi jireen aada u wanaagsanaaba abaarba noqday kolka waxaan kolka hay-adan waxa weye inay inay noqoto hay-ad u diyaargarowda oo maxay ahayd had iyo goor maxay ahayd diyaar u diyaargarowda dadka wacyi gelisa haddii wax dhaca saadaashana sii eega wax walba ilaahay baa shaqa kule laakiin ilaahay caqliga yarweyna siiyey aynu isku dayno inaynu aynu maxay ahayd dhulkeena u diyaargarino si dadku haddii abaar xumi ku dhacdo lagu gurman lahaa haddii dabe haddii daad ku dhaco lagu gurman lahaa waxayna saad ogtahay mooyaane wax ka kharash badan u baahan cilmi oo dadaal badan kolka waxaana wax markeliya la qaban kara maaha oo waqti kolkaa imika ilaa maalinta ilaamata waxaanu aad u dhamayna waxa weye istaraatiijigii somaliland ilaa shanta sano soo socda waanu qornay waxaan qorshaheedii waxaanu qornay maxay ahayd qorshihii ahaa sidii wax looga qabanayay waa action plan waxaa la yidhaha waxaanu qornay muxuu ahaa shuruucdii oo dhan sidii loo loo tixgelinayay waxaa kaloo jiro maxay ahayd oo anakoo wasaarada badan iyo anakoo aan wada shaqayno wasaarada lix wasaaradooma tiam baan wadanahay oon waan wada shaqaynaa gacan baanu sisiinaa dabeedna si aanu wasaaradda beeraha wasaaraddan horumarinta miyiga wasaaraddan xoolaha wasaaradda qorshaynta wasaaradda biyaha macnaha wasaaradda caafimaadka intaasanu had iyo goor wada shaqayna oo inta oo maxaa ahayd oo qol baanu fadhiisanaa oo sidaan lagu diyaar garowno haddii ilaahay ay naga dahayo haddii haddii waxaa dhiman karaa kolkaa shaqadeeda waa sidaa waa shaqo adag waa shaqo u baahan dhalinyaro badan oo wax barata waa shaqo u baahan dad tayo leh tayo leh oo miyigiina bartay magaalada inayaqa ninku haddaanu tayo yeelahayn oo cilmu soo barto in miyi baa arag waxba ma taro kolkaa tayo waa inuu yeeshaa dabeedna haddii aan la yidhaaho tan maanta ka mid tahay maxaa ahayd dee dowladda maanta jirta ee axmed silaaye madaxda uu madaxweynaha u yahay waxaanu isleenahay wixii aad qaban kartaan weyn maxaa ahayd qabta ya haddii aan la yidhaha dee anna taasi waan ku jiraayo waxaan qaban karaan qabanaya waxaan qaban karayna dee maba qaban karaba si fiican adeer ma jirtaa cid khubaro ah amba ajnabi ah amba maxaa yidhahda waddanka u dhashay oo idinka kacasiisa hawshan aadka u culus
waana waana la gacansayaa laakiin weli waynu saluugsannahay waa gacan yar oo wixii aanu foornaysa annaku waxyaabaha aanu aada u rabno waxaa ka mid a inaanu samayno inaanu beeralayda kolka wax beeraan ay beerta wax ka beeraan berigii hore hogbay wabu hogbi ku shubi jiray muxuu haruurka iyo galleyda dabeedna xayaama madhi jiray in dadkii beeralayda laga iibsado geedihii haruurkii iyo galleydii dabeedna marka dhulku raqiis noqdo iyaga lacag wanaagsan laga siisto hadhowna iyaga haddaan loo celiyo iyagoo iyagoo si oo aan debada wax walba laga keenin taasna waan ku tali jiraa silas waxa la yidhaha in la sameeyo oo weliba dhulka beeralayda laga dhaxaysiiyo midda kale muhiim waxa weeye waa inaanu storage system reserve waxa la yidhaha waa in waddanku yeeshaa reserve cunto reserve ah qalab kayda cunto kayda waxwada kayda oo mar allaale markaa la ogaado inay inay arrintu xun tahay dadkii lagula cararo iminka waxaa weeye iyadoo wixii aan wixii lahayn oo ama lahayay in yaroo meel taalla dhibaatadii ma dhacday dhibaato la diyaargaroobay maahayn dabeedna waas waxaan isku wareegnaa unoo dee nasiibuna noqota halkii caanaa lageyn halkii la geyn lahaa raashinka la geeya biya kii kii halkii biyaha la geyn lahaa raashin la geeya ama meel laba la geyn meeshii u baxnay laga geeya meel kale la geeya boqol waxbaa na qabsada waxoo dhamina waxay u baahan tahay dadaal xirfad muxuu qofku inuu noqdo qof aamina oo wixii dee ilaahay meesha soo keeno wixii yaraa dee saani dadka loogu qeybiyo aanay meel kale marin oo wax badan arinkaasa jiro iska dhibaatooyinina way jiraan ma odhan karno taas laakiin dhibaatooyin dadkeenuna waa dad wanaagsan haddii ku arkaan si wanaagsan waxu wadid waxba ka xumay ma
okay waxaa jira hay-ado qaramada midoobey ka tirsan oo wadanka haatan ku sugan doorkoodu muxuu yahay amba muxuu yahay wada shaqaynta idinka dhexaysa hay-adahaas
horta nin nin nin muxtaajiisa kulli way iska iska qaxar badan yihiin ma fahamti kolkaas wuxuu rabtid wax wixiin aan leeyahay laakiin iyagu dee waxaanu annaku waanu waxaa naga dhexeeya imika tala wadaag waxaa naga dhexeeya waxaa la yidhaha coordination inaanu soo xidhnaano waxaa naga dhexeeya wixii yaray kolba nagu soo turan sidii aanu ku heshinay inaanu u wadno dhibaatooyinkooda waxa weeye badana waxay u jecel yihiin tababarada wacyigelinta annaku waanu jecel labadaba maxaa safarada soo garamaysa laakiin markaad aqaale iyo gaari iyo waxa iyo shuqulkaa weydisay la wuxuu lagu shaqaynayay aad ayuuma madaxa madaxa gidaal ku dhufanay annaka waxaa idinku wata kolkaa maxaa ahayd waa waan wada shaqaynaa weliba waxaan oxfam waan wada shaqaynay iyo iyo hay-adaha dadkeenu leeyihiin oo haweeyo kolay kaadalaydaydaa ad oo qaar adigu ma tirin karo waxaa jira qaar badan oo united nationka unicef oo u n d p maxaa oxfam oo waxaan intan aad noola shaqaysta ojoolo la yidhaaho iyagoo noo dhexaysa iyaga iyo qolooyinka kale noo dhexeeya dee lawa la wadaya un wax kale ma jiraan hadal male
miyay jiraan baahi degdeg ah amba baahiyo imanka yaala hay-adda oo dadka reer somaliland ee ku dhegeysanay guda iyo dibadda aad u sheegi kartid ood odhan kartid arrimahaas amba caqabadahaas ayaa imankana horyaala
dee horta dadkan dibadda ahay naga jooga iyaga qudhooda waxay moodaa inaanay saa aanay waxba hayni haddaan imanka idhaho cirkiya dhulka ka keena dee meesha ma qabato nin waliba reer buu la silcayaa iyo cid buu la silcayaa laakiin waxa weye waddankeena waa wanaagsan yahay laakiin dhibaatada markaynu hesho waa waa abaar iyo iyo mardaadku hajiray iyo walba idinkoo nin walooba wixii aad kari karto si ilaahay kuweebiyo un qaban karto laakiin anigu waxaan u jeclay inaan inaan nimanka maxaa dabadda jooga weliba tacliimintoodu inay soo sheegaan sidaana dadka wax u barno inay jaamacad qaarkood noo soo sheegaan inay research centerka noo soo sheegaan inay forensics meeshay joogaan hadday heli karaan dad noo iman karo oo bal advice iyo talana siin kara noo sheegaan in dadka meesha jooga in annagu xitaa aanu meesha tagnaanu soo ogaano bal waxay afrika ka qabtaan iyo meelo kale ka qabtaan muhiimkuna waxa weeye dadka inaanu tusno meelo kale wax laga qabtay kolkaa dadku way baranayaan marka dambe weliba dhalinyaradiinu iskuulka jaamacadda ka soo baxdaan weli ma- weli weli ma tiidin wax wax garanaya ilaa miyiga martaan oo silcdaan oo baabaada idinkii oo kaleaanu jecelahay in dowladda laydingeeyo lasoo buro dee ma filayo inaad baxsanaysaan iminkoo baxsaskii waatan waa kan arrinta xumaatay iska joogo wadankiina wadankiina qoladana waxaad tidhahdaan war ummadda la joogtaan dhex gala ka shaqaysta nidaam iyo wanaag iyo iyo iyo maxaan idhahaa waxaanu lahaan jireen dhaqan iyo hiddo wanaagsan hiddihii iyo dhaqanka haya oo xejiya ya saasay inagu wanaagsan marka in professor maxamed muuse cawaale gudoomiyaha hay-adda in, eh, ka hortagga masiibooyinka dabiiciga ee narad anoo aad iyo aad kaga mahadnaqaya waraysigan gaarka aad siinaysay shabakada caalamiga ee qurba joogta in su-aasha ugu dambeysa hataa ka dhigo maxaad usoo jeedinaysaa guud ahaanba bulshada reer somalilan guda iyo dibadba gudihii iyo dabadaba waa su-aal weyn oo waasica waa su-aal aad iyo aad u weyn de waxaan usoo jeedinayaa wadankii waa wanaagsan yihi aad iyo aad u wanaagsan yahay nabadna waanu haynaa maalin maalinna wax naga xumaada dee way jiraan waxaa naga xumaanaya wax dadku iyo dunidu u qabaan horumar baa laga yaabaa step khalad inaanu qaadno laakiin laba step oo wanaagsan haddaanu qaadno umid naga xumaado dee waa inaanu waanu waanu ognahay wixii laydin soo sheegay in marmar la buunbuuniyo anigu intiiba waan joogay ilaa sagaal saddex iyo sagaashanka halkaan joogay meel kamaan qaban waxaan idin leeyahay maalintii waxaan ka soo bilownay zero cidla iyo markii dambe inkii ogaa mar isku yaacnayba oo dagaalada dhaceen waxaa waxaa jira intaasoo kun oo qof oon hubkii laga guray oo laga raacay oo odayaashii diin iyo dadkii ay ka shaqeeyeen kolkaa maasha allah weeya shakiina kolkaa waxaan leeyahay soo shaqaysa kaalaya wixii eh, ku kordhin kartaana waxaa ka mid ah wixii aad soo barataan ee ama bacbisari ha noqoto ama dhul laga shaqeeya ha noqoto ama macdan la beero ha noqoto de halkaa macdinkii waanu ku haynaa iyo wax walba de soo galo dhankiina ka ka- ka qabsada laakiin wax wax khaladun ha noo keenin oo dee aanan taagu hayn ya intaas marka la talin lahaa waana la dhulkana waa la wanaagsan yahay okay aad iyo aad baad umahadsan okay waad mahadsantahay adeer aad iyo aad